Magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay xirfadda farsamada gacanta, gaar ahaan qaybta dhar tolista kuwaasi oo ka aflaxay dugsiga xirfadaha Khadija Binti Khuwaylid. Waxaana ka qayb galay munaasabaddan maamulka dugsiga xirfadaha Khadija Binti Khuwaylid, macallimiin, ururada haweenka, dhalinyaro, waalidiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha dugsiga xirfadaha Khadija Binti Khuwaylid, Sheekh Cabdallah Maxamed Ibraahin, ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan ay soo mareen ardayda.
dugsigan xilliga aanu bilownay waxay ahayd xilli hore ayay ahayd labada kun iyo toddobadii xilliga aanu bilownay dugsigan wuxuu ahaa jimciyadda waxay ahayd miskiin kalkaal waxaan u fikirnay waxaan u fikirnay inaanu dadkan aan wax siinayno eenu gacanta ku hayno oo shan boqol markaa marayey in aanu shanta boqolba tababar u furno tababarkii ilaahay wuu nagu guuleeyey waxaanu samaynay mashqalka khadiija binti khuweylid ayaanu samaynay oo ahaa meel aan duwaar ka dhignay waxa iyada lafteedu aada u cajiib ahayd oo arrintaa wax weyn ka qaadatay macalimadda sahre maxamuud oo iyada u dhabar adeegtay oo muddadaana la bilowday waxaanu aragnay dumarkii oo xiise u qaba oo danyartii oo soo gelaysa oo meel fiican haddii la dawaar intay soo iibs soo iibsadeen marka soo iibsadeen isla markiiba tababarkii marka qaateen ubadkoodii ku anfacay oo ehelkoodii ku anfacay oo dadkooda ku anfacay noqotayna farsamo gacmeed farsamada gacmeed ee marka u horeysa wax lagu gaari karaa inay noqoto hooyadu intay barato inay gurigeeda hor dhigto dawaarka kadibna ay ku shaqaysato taasi waxay noo hirgashay marka inayna dhiirigelito annaga oo dhiirigelintaas waxay nagu noqotay marka inaynu hore u wadno oona hawshii hore u wadno hawshii halkaas ayay martay jimciyata raxma ayay magaciyo waxay noqotay jimciyata raxma miskiin kalkaal way ka baxday waxay noqotay jimciyata raxma jimciyata raxma waxay noqotay markaa lajaanaad fara badan qaybtii agoonta qaybtii haddii quudinta qaybtii waxbarashada dhinac walba u kacday markaa markaa jimciyadu waxay noqotay haykalkeedii wadata oo jimciyad khayriya oo ummadda u shaqaysa ilaa alaanna way u shaqaynaysaa dadkeediiyo way socotaa marka waxaan leeyahay taariikh ayana kooban ayaan dawaarka ka bixiyey iyo haddii siduu bilaabmay iyo siduu u socday iyo hawshiisu sida ahayd dawaarka dawaarkii si fiican buu u socdaa welina wuu socdaa mashqal weyn weeyaan qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda iyagoo kula dardaarmay inay bulshada ugu adeegaan xirfadda ay barteen horumarka la sheegayo waxaa lagu gaadhaa waa farsamada gacanta marka waxaan runtii aad iyo aad u hambalaynayaa oon uguna mahadnaqayaa jimciyadda alraxma ee soo saartay maanta hablaha iyo hooyooyinka naftoodii iyo dalkoogiiba ku anfacaya mihnadda ay barteen muddadaa dheerna ee lix iyo tobanka sana soo gaadhaysana dafcadaha kala duwan soo saartay waxaan leenahay jasaakum allahu khayr aljasaa dalkiinii iyo dadkiinii baad wax tarteen runtii waxa weeyaan bulshadii horumarkeeda waxa wax ka qaata waxa weeye waa farsamada gacanta marka aad iyo aad insha allah waxaan idinkula dardaarmaya inaydu shaqadaa ilaa itaalkiinu intay tahay aada insha allah kaga faa'iidaysataan waxaanan idiin rajaynayaa insha allah mustaqbal fiican iyo guul fiican ood ka gaadhaan haddii ilaha idhaa waxaanu idin leenahay hambalyo waan idinla faraxsannahay waan idinku faraxsannahay allaha idin barakeeyo tacabka aad gasheenna ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waxa weeye waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa inaad inaad ummadda ku anfacdaan oo waxaa la idin baray dadka sii bari doontaan
labada arday ugu sarreeya macalimada kolley soo gudbin doonta waxaa la siin doonaa oo jimciyadu siin doontaa deeq waxbarasho oo cilmiga kombiyuutarada ku bartaan taas waa qodob weeyaan qodobka labaad sida ardayadu ay codsiga kusoo gudbisay waxaynu samayn doonaa waxaa jira barnaamijyo xirfadaan barateen iyo xirfado kale oo marmar ardayda somaliland loo soo bandhigo wixii fursad ay jimciyadu la kulanto ee aqoon kororsiya macalimada lala soo wadaagi doonaa dabeetana waan laga faa'iidan doonaa insha allah marka aad baad mahadsan tihiin dadaalka halkaa ka wada